Is-rasaaseen habeenkii xalay ah ka dhacday suuqa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sababtay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac. Inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa geeriyooday mid kaleetana wuu dhaawacmay kadib markii ay rasaas isku wedaarsadeen labada dhinac ee ku sugan suuqa magaalada Gaalkacyo. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska dowlad goboleedka Galmudug ayaa warbaahinta Shabeelle u sheegay in maleeshiyaad ka soo jeeda dhanka Puntland ay rasaas gaadma ooda uga soo qaadeen dad shacab ah iyo ilaalada suuqa dhanka Galmudug taasina ay sababtay in labada dhinac ay iswedaarsadaan. Ninka dhintay iyo ka dhaawacmay ayuu sarkaalku sheegay inay labaduba ka soo jeedaan dhanka Galmudug sidoo hadalka u dhigay waxa uuna sheegay in xaaladdu iminka ay tahay mid wanaagsan uuna suuqu yahay mid sidiisii horeeta dhanka kaleetana magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaa ka soconaya kulamada ay wadaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gele Xaaf iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Gorode shalay galab maqribka ayay la kulmeen odayaal dhaqameedka labada dhinac ee maamulada Galmudug iyo Puntland maamulada degmooyinka iyo maamulada gobolada saraakiisha maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolka Mudug ayagoona kala hadlay xaaladda ammaanka gobolka Mudug iyo sidii loo sameyn lahaa adib u heshiisiin madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolka Mudug iyo saraakiisha ciidanka odayaal dhaqameedka ayay u sheegeen madaxweyne xaaf iyo taliya gorod inaysan suurtagal ahayn in lagu dagaalamo dhul yar oo laga samir karo waxayna sheegeen in loo baahan yahay in la badbaadiyo shacabka ku sugan gobolka mudug waxaana lagu wadaa inay maanta ay furaan waddooyin hore ugu xirma dagaaladii ka dhacay gobolka mudug gaar ahaana magaalada gaalkacyo waxayna sheegeen madaxdu inay sii socon doonaan wadahadalada iyo dib u heshiisiinta ay doonayaan inay u sameeyaan dadka gobolka mudug balse lama oga sida ay u hirgeli doonto arrintaani maadaama ay daba socdaan isku dhacyo ka imaanaya labada dhinaca cali xasan barkadle cali gaab warbaahinta shabeelle gaalkacyo